barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad kowda bisha abril sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu kaga hadli doonno hal abuurka dhallinyarada jaamacadaha ka soo qalinjabiye qaarkood ay la yimaadaan ha way jiraan waxaan samaynay jaarji baan samaynay jaarjigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga jaarj garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aanu soo iibsan jaarj kale si toosa ayaan u develop garaynay uuna shaqeeyey uuna kuu buuxinaya uuna kuu jaarj garaynaya telefoonkaaga heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah wayahad qabtiyo wakhtigan adag wuu ku dhaafayaa wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo socdaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ciidamo ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay saldhigyo ay ciidamada amisom ku leeyihiin deegaamada buulamareer iyo golweyn ee gobolka shabeellaha hoose ay weerar ku qaadeen ilaa hadda inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku dhintay hal qof oo rayida ugu yaraan toddoba qof oo kalena way ku dhaawacmeen faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
dowladda maraykanka ayaa ishortaagtay mooshin uu soo diyaariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaasoo ku baaqaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rasaas nool oo toos ah oo ay ciidamada militariga israa'iil u adeegsadeen kumanaan falastiiniyiin ah oo ku mudaharaadayay marinka gaza diblomaasi ka tirsan golaha ammaanka ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka u baahaysa faransiiska in maraykanka uu awoodiisa viitaha saaray mooshinkaasi saraakiisha maamulka falastiin ayaa xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan shan iyo toban ruux iyo dhaawacyada toddoba boqol iyo konton ruux oo dhammaantood lagu dhaawacay rasaas toos ah sabtidii shalay ayaa la aasay dadkii ka dhintay falastiiniyiinta waxaanay wacad ku mareen argosi ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambaliyeeyey ciidamada rasaasta ku furay mudaaharaadayaasha reer falastiin wuxuu sheegay in israa'iil ay u falcelisay sidii ay u difaaci lahayd madax bannaanadeeda iyo muwaadiniinteeda
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a saacaddu afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii oo ay saddex daqiiqo dhaaftay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo maalin kasta oo axada hadahan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa barnaamijka toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada bowrama wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda qiimaha badan oo ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaasoo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee dhallinyarada maanta wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xidhiidha hal abuurkooda maskaxeed waxaana inoogu martayaa barnaamijkeenna maanta siciid cismaan cadare oo bartay aqoonta isgaadhsiinta kana baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo xamsi cumar cismaan oo isna bartay aqoonta kombyuter synes wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda kombyuter synes ee jaamacadda eelo sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay
waa mahadsantihiin aad iyo aad baynu iisoo dhaweynaynaa v o a bahda v o a haddii aan ku horreeyo injineer siciid cismaan cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xidhiidhay aqoonta farsamo yaqaannimada isgaadhsiinta islamarkaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kulliyadda iyo intii ka dambaysayba waad mahadsan tahay waxaan ahay ardaydii ka qalin jegisay jaamacadda ela university gaar ahaan facultiga telecommunication engineering waxaanan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban waxaanan ahaa bach- first bachelor degree qoladii ugu horreysay ee ka barataa telecommunication engineering gobolka oo dhan waayo oo eela ayaa ah jaamacaddii ugu horreysay ee gobolka ka bilowda facultiga telecommunication annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horreeyey ee wax ka barta sidaasi ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adanka oo lana barayay sidaan u samayn lahayn net- designka networkingskoo kale u dejin lahayn sida oo kale aan u suurogelin lahayn inaan samayno qalabis ama devices aan anagu isku keennay kuwaas oo suurogelinaya ama faa'iide leh in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaanba ha ha- ha ahaadaan intii aan waqtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno sida oo kale markaan jaamacadda dhiganaynay waxa aan develop garaynay inaan dejino network kaasi oon hal a b adress intaan soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afarka gobolka inta uu leeyahay oo degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan ee waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo kale mid guud baan samaynay oo lixda gobol ee somalilan oo dhan hal a b adress oo kale inaan examblestonu soo qaadanay aan u qaybinay siday u heli lahaayeen iyagoo xaafad xaafad iyo guri guri loo gelinayo oo eh, maxaadayo loogu qaybinayo taasi waan samaynay networking waan samaynay waan dhammaystirnay eh, maxaan idhahday si fiican ayaanu uga shaqaysiinay sidoo kale markii final projectskii aan sameynaynay guruubyada waxyaaladii aan samaynay waxaa ka mid ahaa inaan samayno caanteeno taasi canteenadaasi oo iyadoo ahayd mid eh, aan anagu gacmahayaga ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay wixii ay ka koobnaa sida iron wa- wire ironiska oo kale mental iron baan soo qaadanay de waxaan soo qaadanay transformers baan soo qaadanay sidoo kale resistance iyo eh, eh, iodis baan, eh, waxaan soo qaadanay diodis baan soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada she- isku wada xidhnay question cables iyo baan soo qaadanay eh, sh- waxaan soo qaadanay wired eh, ah, eh, shabag oo kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intoon isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay aanteeno caadi u shaqaynaysa taasi oo kuu suuro gelinaysa dhanka mobilka maaha laakiin waxay kuu suuro gelinaysaa inay kuu soo qabato chalaniska t v-ga adiga oo kushan keybilkeyga intood u isticmaashaba t v-ga gelinaysa xadhigeyga waad ag dhigaysay dabadeeta waxay lahayd buntin off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay kuu soo qabanaysay inaad chalaniska t v-ga santalaytka ku jiraay inay kuu soo qabtaan t v-gana aad leef uga daawan karto sidoo kale waxaan aan samayn samaynay waxaa ka mid ahaa networking intoon samaynay device-kaasi oo isaga kuu suuro gelinaysa inaad telefoniskaaga buildingska maxamed security-ga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka buildingka uu soo gaadho inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah uu isaga go'yo marka eriyada shirkaddu ay ka shaqaynayso telefoonkii moobilka ee gacantu kama shaqaynaya miyaa kama shaqeynayo waxa uu ka shaqeynaya ma jirto kolka albaabka qofka ay soo gaadho toosali telefoonkiisu wuxuu kuu soo qorayaa een, eh, wuxuu kuu soo qorayaa kuma jiro simka eh, wax simka surface kuma jiro telefoonkaaga anteenadu way ka baxaysaa marka waa lagaga shaqayn karaa eriyada xafiisyada dowladda Dhammaantood.
xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ee ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan eriyadaasi aanu telefoon aanu ka dhici karin waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa een, masaajidada ayaa imika oo kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada markastoo lagu jiro waxaa dhaca in dee telefoon ay kusoo dhex dhacaan oo dadka ay- ay ku dhaliyaan een, interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suuro gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaaliyo maxaadarooyinka oo kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaalaa sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno een, een, een, meel company aan samayno taasi oo softwareska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejinno aan doonayno oon so- mobilada installationkoogii oo kale softwareska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno oon iyadana samaynayno oon ku tali jirno ee dhinaca bayteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan jaarjiga ama aan jaarji karin karin telefoonadooda gacanta iyaga waxaad samayseen ama aad hal abuurteen ma jiraan haway jiraan waxaan samaynay jarj maan samaynay jarjigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga jarj garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aanad soo iibsan jarj kale si toosa ayaan u develop garaynay una shaqeeyey una kuu buuxinay una kuu jarj garanaya telefoonkaaga waxaad ka samayseen markaa jaarjiga cusub ee aad ugu tala gasheen in moobilada lagu jaarj gariso isagoo aan isticmaalayn electric
waxaan ka samaynay xadhkii mar soo qaadnay electric uu isticmaalayaa laakiin electric uu kuu kaydinaya uu isticmaalaya marka uu kuu kaydinaya waxaan xadhkaha iyo transistor iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabka ugu waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu charge garaynayo laakiin electric sida uu isticmaalaya uu kuusa kaydinaya wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka jaaj garaysan karo ma samayseen iyaga iyadoo aan ku tala jirnaa develop inaan inaan samayno oo rajaynayna
haddaan u wareego dhinaca xamse cumar cismaan oo kuliyadda combyuter science ka baxay ee jaamacadda eelo labadii kun iyo toddobiyo tobankii xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan eelo aad ka baratay aqoonta kombyuutarka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid a Eh, waa mahadsan tahay eh, bahda v o a iyo barnaamijka halabuur waxyaabaha aan soo kordhiyay anu magacayga waa xamse cumar cismaan waxaan ka baxay kuliyadda computer science jaamacadda eelo eh, labada kun iyo toddobiyo tobankii maan intii aan ku dhex jirnay jaamacadda eh, xilligii waxbarasho sanadii saddexaada jaamacadda ayaa waxaana aasaasay shirkad la idhaho himila software solution een, oo ajendaha iyo een, eh, fishinka shirkadda uu ahaa in dadkeeni laga dham- eh, loo dhammaystiro baahida adeegyada i t-ga waxyaabahaan soo kordhina waxaa ka mid ah waxaan keenay qalab aanan horay looga isticmaali jirin ah, wadanka oo ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga een, ganacsigaaga adoo meel kasta jooga inay weer ad- een, dunida ka mid ah waxaan kusoo kordhinay qalab la idhaaho biometric device ah, ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama iskuul ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama business sector ha noqdo in shaqaalihii een, la controli karo waqtigoogii macnihii in qofkii waqtiga meherada uu ka shaqaynaya ama waqtiga organisationka uu shaqaynayay la ogaan karo xaadiriskiisii Eh, waxaan soo kordhinay telefoonno freeya oo local freeya eh, oo la yidhaaho panasonic bbs Eh, waxaana ka hirgelinay een, eh, xarun ganacsi ama een, isbitaal oo la yidhaaho alaala hospital oo ku yaala magaalada borama Eh, waxyaabahan ajadaha noogu jira een, aan- aanan hadda weli aanan gaadhin under processka noocan waxaa ka mid ah in aan mobile app development ama mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada wadanka ka jira oo laga booqan karo mobilka si uu qofkii u gali karo isagoona combyuter aana furan oo w w aana qorin uu mobilka ka gali karo Eh, waxyaabahan hadda samaynay aanan ku qalabaynayno business sectorska waxaa ka mid ah softwares kuwaas oo u sahlaya xisaabaadkii ganacsiga mulkiilaha iyo een, maxay ahaydeen ah, shaqaalaha eh, meherada ka shaqaynaya waxaana ka mid ah systemyo aan u bixinay inventory management system Een, system iyo kale oo waxaa noogu socda een, portal oo isku xidhaya jaamacadda ardayga financeka iyo een, waalidka macnihii ardaygu haddii uu lacag bixiyo intixaanka wuu eegan karaa een, waalidku ardaygiisa wuu la socon karaa also maxaa hedeen macalinku waxuu soo gelin karaa dhammaan wixii course materialha oon hadda development noo ah oo under process noo ah
xamse waxaad tilmaamtay in ganacsaduhu uu mobileka kala socon karo dhaqdhaqaaqa ganacsigiisa shirkadiisa gurigiisa waxyaabahaas oo dhan kaaseed u u hindisteen amase qaabka uu yahay markaad noo sharaxdo waa sidee
Een, waxa weeyaan waa security surveillance waa c c t v camera waa kamaradaha casriga ah kamaradahaasi waxay kuu sahlayaan in kamaradaha marka aan xidhno aan ku connectrayno internetka kamaradihii ayaa waxaan fahansiinaynaa internetka kadib waxaan ku xidhaynaa mobile app- application mobile applicationkaas wuxuu kuu sahlayaa meel kasta oo dunida aad joogto inaad la socon karto ganacsigaagii een, maye ah, xaafadaadii maye maxay ahaydeen ah, anywhere aad ugu tala gashay kamaradaasi inay ka shaqayso mobilkaasi waxaad samayn kartaa videoga ay kamaradahaasi duubeen dibbaad usoo celishan kartaa adoo magaalo kala jooga adoo wadan kala jooga dibbaad u daawan kartaa recordinka ay samaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dibbaad usoo celishan kartaa at same time waxaad ka qaadi kartaa picture baad ka qaadi kartaa waxaad u samayn kartaa waxa la idhaahaa mobile sensor application haddii ay wax imaadaan dhibaato ah wax sensors la idhaaho kamaradaha la raacinaya jira kadib kuu sheegaya inuu dhib ka jiro guriga macnihii kasoo qaad haddii gurigii dabqabsado mobilkaaga ayaa alarmi kuu samaynaya waxaana kuusoo gudbinaysaa kamaradii ku xidhnayd guriga si aad mobilkii alarmiga kuu sheegaysa waxaasoo dhan maxaa sahlaya markaas
horta waa kala gaar marka applicationkii la idhaaho mobilku ku jiraa waa gaar marka kamaradii la idhaahana waa gaar internetkiina waa ka saddexaynaya saddexdaas oo laysku xidhay ayaa shaqadii oo dhan kuu sahlaya macnihii shaqadii function inay noqoto saddexdaaba sahlaya kamaradii markaan qalabayno waxaan ku xidhaynaa internetka internetka markaan ku xidhnana waxaan fahansiinaynaa mobile application aan ugu talagalnay si uu qofku ula socdo ganacsigiisii iyo meheradiisi waxaad tilmaantay oo kale inay jiraan telefoonno bilaasha oo aad samayseen oo mobile seed u samayseen
telefoonada aan samaynay waxaa la idhaahaa panasonic bbx ama local telephone weeyaan waxaa lagu isticmaali karaa xafiisyada dowladda wasaaradaha xarumaha isbitaaliska waayo waxa waxaa dhici kartaa iyadoo tiyaatarka qalliinka lagu jiro in dawo loo baahdo farmasiigii meherada farmasiigii meherada markaa waa inuu telefoonka mashquul ahaado ama telefonkii qofkii bersonaalka joogay oonu ka xidhan yahay marka waxaan suurtogelinay private telephone oo local ah oo ambani cambani kasta uu ku shaqayn karo at same time haddii la charge garaynayo cambanigaas organisationkaas ogolaado sanadka boqoliyo konton dollar baan ka qaadaynaa wuxuuna u noqonayaa international telephone telefoon kasta ayuu garaaci karaa oo wadanka gudihiisa waana free waxaan u sahlaya waa qalab serveris aan u brograaminayno technical i t ah as i t markaa ma wuxuu isticmaalayaa anteenooyinkan shirkadaha isgaadhsiinta may waxa antena ma isticmaalayo waa private business waa private telephone private telephonekaasna waxaan u dejinaynaa tobology u gaara tobologygaas ayuu ku shaqaynaya haddii local aan u dejino local buu noqonayaa haddii internationalkii ayagu ay organisationkaasi ay ugu talagalaan inay iska sabortgareeyaan lacag loogu talagalay anagu bolisi ahaana ugu talagalnay waxay helayaan in ay international isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaya tobology within internet internetka ayay ku adeegsanayaan inay international call ay sameeyaan localkana waxay ku adeegsanayaan tobology u xidhan oo localka organisationka ama xafiisyada gaarka ah ay ku wada isticmaali karaan free telephone oo local
weli suuqyada ganacsiga xamsi ma u bandhigteen barnaamijyada iyo brograamyada noocan oo kalea oo ma iibgeyseen
waan u bandhignay waanan wadnaa waxa waxaa la dhahaa market strategiga waxa weyaan in marketing la sameeyo marketingki waan wadnaa kambaniyada qaar waynala qaateen dadka qaarna waxaan sameynaa trail trail version macnihii inuu muddo systemkan free ku isticmaalo shan iyo toban cisho maya bil maya intuu isagu idhaha waan kaga bogan karaa koob iyo labaatan cisho kadib markaabuu faa'iidadii ogaanayaa faa'iidadii markuu ogaado ayaan u bandhigaynaa system cosystematiinkiisa ama budgetkiisii kadib saasaan iskula qaadanaynaa qofkii ganacsada ahaa ama organisationkii markaa ma idinkoo kooxaba oo shirkadiinan himila software solution mise waa idinkoo injineeradii bartay computer scienska
waa annaga oo ardaydii jaamacadda eela ka baxday laakiin ah shirkad iskugu tegay himila software solution la idhaaho shirkaddan waxaan ugu talagalnay far keliya fool ma dhaqdo macnihii marka la isbiirsado qof iyo technical gaara ayuu kuu hirgelin karaa ama fikir gaara oo qofkan ka dhex guuxaya ayuu hibadiisa macnihii bannaanka usoo dhigi karaa marka waxaan u adeegsanay annagoo ardaydii jaamacadda ka baxday ah in aan cambani himila software solution aan kaga hirgalno wadanka oo dhan aanan ugu talagalnay in aan dhammaystirno wax kasta adeeg kastaoo looga baahnaa i t-ga
intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama islamarkaasina mowduuca aan kaga hadlaynay ee aan ku soo qaadanay oo ahaa dhallinyarada ka qalin jebisa jaamacadaha iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada waxaana inoogu marti ahaa laba dhallinyara oo wax ka baratay jaamacadda eelo ee magaalada boorama kuwaasi oo kale ahaa siciid cismaan cadare oo ah farsamayaqaan isgaadhsiinad oo ka baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo iyo xamse cumar cismaan oo isna ah farsamayaqaan bartay cilmiga i t-ga kana baxay kulliyadda kombyutar sains ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idinla socodsiinaya idiinla soo diyaariyey oo idinleh sidaa iyo nabadgeliyo
waa hagaaginta haddeenu kaga nimaadno barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu weheliya aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inuu inoo dulmaro
mahadsanid sahara dhegaystayaal waxaa dib u soo laabtay qaar ka mid ah ama intooda badan horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub kuwooda ugu xiisaha badan kadib markii tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ay u nasanayeen ciyaaro caalami ah oo saaxiibtinimo ingiriiska haddii aan ku horeyno kulamo xiise leh ayaa dhacay sabtidii shalay kooxda manchester city ayaa saddex gool iyo gool uga badisay kooxda everton waxaana goolasha manchester city u kala dhaliyey ciyaaryahanada leroy sen jesus iyo raxiim sterlin waxay ahayd guusha ugu horreysay uu tababaraha manchester city uu ka soo hooyo kooxda everton saddexdii kulan ee ka horreysay kulankan ee uu la soo ciyaaray manchester city haddii ay sabtida soo aadan ka badiso kooxda ay isku magaalada yihiin ee manchester united waxaa loo boqri doonaa horyaalnimada ingiriiska ee premier league ee xilligan ciyaaraha kalena kooxaha waxay isu arkeen sidan liverpool laba gool iyo gool ayay uga badisay kooxda crystal balas goolka guusha waxaa u dhaliyey maxamed saalax oo u dhashay dalka masar kooxda manchester unitedna laba gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda swansea newcastle waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda harrisfield watford iyo barnamoth laba gool iyo laba gool ayay ku kala baxeen banley laba gool iyo gool ayay kaga badisay kooxda westbrom halka kooxda westham united ay saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda kubadda cagta ee southampton horyaalka talyaaniga ciyaar adag ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha yuventus iyo a c milan waxaana saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee yuventus goolasha waxaa u keenay dibala iyo ciyaaryahanada kale ah juan quardado iyo sami khadira goolka keliya ee milan waxaa u dhaliyey ciyaaryahan leonardo banuji oo horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee yuventus guushaasi ayaa uga dhigan yuve in ay tallaabo horey ugu qaaday hanashada horyaalka talyaaniga waxa ay hadda afar dhibcood ka sarraysaa kooxda kusoo xigta ee napoli oo shalay barbardhac gool iyo gool ah la gashay ciyaaraha kale lazio lix gool iyo laba gool ayay dirtay kooxda benevento inter saddex gool iyo eber ayay kaga watronaatay hellas verona torino ayaa afar gool ku xaaqday kooxda calary atlanta laba gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda udines romana waxay barbardhac gool iyo gool ah kala qaybsadeen bolonya horyaalka dalkaas sbain ee la liga barcelona ayaa si dirqi ah uga fakatay kooxda sevilla kadib markii daqiiqadii ugu dambeysay uu goolkii barbaraha u keenay ciyaaryahan messi ciyaartaas ayaa waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah oo isku mari waayeen sevilla iyo barcelona real madridna waxa ay saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda las palmas laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi welis ee pel kala horeynta barcelona ayaa weli waxay ku horkacaysaa lix iyo toddobaatan dhibcood waxaa ku soo xigta atletic madrid oo leh afar iyo lixdan dhibcood real madrid booska saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood kaalinta afraad waxaa ku jirta valencia oo leh sagaal iyo konton dhibcood dhinacaasi iyo jarmalka iyo bundesliga haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee pier munich ayaa waxa in ay hanato horyaalka bundesliga kaga dhiman hal kulan oo ay badiso oo keliya shalay ayay lix gool iyo eber ku xaaqday kooxda brushi dodmond oo aad ula tartamaysay kooxdani waxaana kooxda kubadda cagta pyomonik saddex ka mid a goolasha u dhaliyey weeraryahankeeda robert lowendoweski kooxda bayan ayaa hadda waxa ay koob iyo labaatan dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur waa dhinacii ciyaaraa inta haddeenu kaga soo gudubno weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacaddeenna duhurnimo waxaa inoo inagu soo maqan oo aad dhegaysan doontaan mid ka mid ah heesaha dabacsan waa codka fanaanka cabdirasaaq anshax iyo heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan
kudhuwe hato walbahar qof kale la widooday warna caashaaqo wacal ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa- lagu iirsado quruwe hato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa- lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkii waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosu- wayna hoosugayo laba wada jirkii waxa dila kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran una wiiqmiino heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan iyo fanaanka cabdirasaaq anshax ayaa dhegaystayaal ganaanid u ahayd baahinteennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cidla nuur dhinaca soo saaristana waxaa naga saaciday maxamed cabdi sandheere tan iyo kulan dambena waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman Ah, wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa adagi wuu ku dhaafayaa